marka xiriirka kubadda cagta uu shiray guddigiisa fulintan waxaa usoo baxday in ay waxyaabaha muhiimka ay tahay in cayaaraha soomaaliya ka socda in in adduunka life loo bandhigo aysan keliya localkeena aanan ku ciyaarin waxyaabaha kusoo beegana waxaa kamid a shaqo dheer oo aan ku jirnay in aan sii dayn karno wax life ayadoo nagala shaqaynayeen telefishinka s n t v iyo qolo la yirahdo home connect oo life sii daysa wadahadal dheer kadib ayaan waxaan waxaa noo soo baxday inaan wixii qaban karno aanan ku tijaabino hal ciyaar oo ciyaaraha final ka mid inaan ku tijaabino annagoo ujeedada ka dambaysa ay tahay haddii ciyaaraheena ay life ay ummadda soomaaliyed u fiirsato kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda joogaba inay tahay qayb ka mid horumarka waxaa kaloo ka mid inay kooxuhu iyo ciyaartooydu arki karaan waxyaabihii ciyaareen dadkuna arki karaan ayaguna arki karaan inay kasoo bixi karto qiimeyn soomaaliya oo aan weligeed life lasii dayno oo hadda lasii daynayo micno badan inay u samaynayso in kubadda cagta soomaaliya ay nooshahay ayna gaari ayna ku haminayeen inay gaaraanba inay cayaaraha ay soomaalidu ciyaarayso in life loo sii dayn karo marka micno badanay xambaarsan tahay waxaa kaloo kamid a haddii caalamka laga arko in soomaaliya ciyaaraheedii life lagu lagu dayn karo qorshaha nagu xiga wuxuu yahay sida wadamada bariga iyo bartamaha africa oo aan ka tirsannahay in cayaarahooda ama horyaaladooda oo hadda ay super sports ay usii dayso maxaa la yihahdaa life ay usii dayso inaan kamid noqon karno ayaguna aan tusi karan in dalkeeni wax laga sii dayn karo marka ujeedooyin badanay xabaarsan tahay waa markii ugu horeysay ujeedooyinka xabaarsan tahayna waa kuwaas iyo kuwo kaloo ka badan laakiin hadafka iyo ujeedada xiriirson kubadda cagta waxay tahay tayaynta iyo in kubadda cagta la gaarsiiyo meelo aysan gaari jirin dadweynahan loo bandhigana waxyaabaha socda ee kubadda cagta haddii ay markaas macnaa dadkuna ay kasoo bixiyaan comments waxaas aan qabanayno tayadooda iyo wax ka dhiman marka marka marka wixiina waa wax koraya oo hadda bilowa laakin waa un kulleyba wax sii socon doona wa tahay marka ujeedooyinku waa badan yihiin laakiin inta aan kaaga xusi karo waa intaas wa tahay cabdiqani haddaan sidoo kale kuweydiiyo waa markii ugu horreysay oo tani aad samayn doontaan ciyaarta horseed iyo hegan ay ciyaarayaan koobka finalaha general daud hadda ka hor maxaa idin diidnaa inaad sidaasi samaysaan ma waxaa jirtay dhibaatooyin dhinaca amniga darteeda ayaad u samayn weydeen mise waxaa jira caqabado kale ma amniga dalka horta anaga ummadan la mid nahay kubadda cagta wax gaar ay qabta male ummadda dalka nool ku nool ay ka mid tahay waxyaabaha diidaya waxaa ka jira telefishinadu dalku ma horumarsanay oo ma jirin telefishin soomaaliyeed oo gaari kara in adduunka o dhan laga fiirsado afar labaatan saacna hawada ku jira hore uma jirin hadda s n t v afar labaatan saacna hawada ku jira telefishinka qaranka soomaaliyeed meel kastana waa laga daawadaa cid la wadaagta micnaha channelka uu ku jirana ma jirto taas waa midda koowaad oo waxyaabaha marka hore wax hore loogu qaban waayo ma jirin taas hadda waa la helay midda kaloo labaad waxay tahay ma jirin cidda life wax usii dayn kartaa ama agabkii ama qaladkii ama cid tay tay ahaan ama farsamo ahaan gaarsiisan inay life wax usii dayaan ma jirin hadda waxaa jira hay-addan man home connect oo aad hadda ogtiin in waxyaabo badan ay life kusii daayeen oo dalka gudihiisa ka dhacaya oo kala duwan in ayaguna ay wadankii hadda ka shaqaynayaan dhowr sano hadda ay joogaan kuna dhiiradeen inay wax sii dayn karaan oo life sii dayn karaan labadaas markii la isku geeyo ayaa marka no micnaha noo siisay micnaha in aan sii dayn karna life lakin marka hore fursadahan ma jirin cid life sii daysa ma jirin telefishin afraas hawada ku jira ma jirin oo tayaysan laakiin hadda telefishin tayaysan oo hawada ku jira oo aan haddana ayno aan dhib ka marin naloo ogolaya inaan wax ku horumarino iyo t v-ga macna home connect ayuuna ballanqaad saxa shaqadooda iyo tayahaan aan inta aragnay lana fadhiisanay nagana ogolaadeen oo aan aada ugu mahad celinayno in ciyaartaas si free ay noogu sii daynaya waxba nagu jaaji karayn ciyaartan britole sida liveka loo daawan doono imisadii baa la daawan doonaa haddii aad la socotid xilliga ay soo gali doonto dadka ku dhegeysanaya markaad u sheegto midda kale aan rabo inaan kaga faa'idaysto fursaddanna waxay tahay qorshihiinu sidoo kale ma wuxuu yahay in horyaalkii kubadda cagta soomaaliya in aad si toosa hadda kadib dadku ay u daawadaan oo si life ayagoo guryahooda jooga dadka aan imaan karin garoonka ee lagu ciyaarayo haddii ahaan lay dibad ama meelo kale oo soomaaliya kamid ahaba waa mahadsan tahay horta wax kastoo markii la bilaabo waxbaa kasoo baxa anagu horta tan markaan ku hormaro cayaarta britole ay labada kooxood ay ciyaarayaan horseed iyo hegan waa cayaartii finalka ay koobka jin daud oo ah koobkii labaad ee dalka bilowga cayaarta hadii ilaa yirahdo britole waxay bilaabanaysaa sagaal saac oo rubi dhiman sida ay soomaalidu u taqaano ama labada iyo afartan iyo shan daqiiqo marka sida oo caalamiga loo fiiriyo laakin waa sagaal saac oo rubi dhiman waqtiga beri bilaabanayso oo xilliga muqdisho ah oo xilliga muqdisho ah marka qof kasta wuu qiyaasan karaa meel kasta uu joogo waqtiga ayaa ku xisaabtami doonaa tan kale oo ah micnaha hadda waa markii ugu horeysay cayaarta finalka hadday beri noo hergesho lifekeeda in toos loo fiirsada meel walba ah ha way qorshaysan tahay in xiriirsan kubadda cagto horyaalkii dalka life loo sii daayo cayaarahoo dhan inaan lasii wada degin way dhici kartaa sababto bilowba layahay laakiin in cayaara qaar lasii daayana way imaan doontaa oo qorshahay ku jirtaa marka dambena aan ku tagnaba inaan horyaalkii dhan aan sii dayno